Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa laga daafuray tartan kubbadda cagta ah kaasi oo loogu talagalay in lagu maamuuso bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartankan ayaa waxaa ciyaari doona toban iyo sideed kooxood oo ka kala socda xaafadaha magaalada Boosaaso. Bashiir Faarax Gudoomiye ku-xigeenka magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tartanka.
ayaa koobka ka bilaabmay ee garoonka markii ugu horreysana maahe waa markii afraad oo lagu qabto garoonka oo bil rabadaan ah waxaan ku faraxsanahay inaan maantay daafurka goobjoog ka ahaado koobka aan ku qabanayno national aad baan u soo dhoweynayaa garoonka waa ujeeddaan siduu u camiran yahay siduu u qurux badan yahay siduu u qiimo badan yahay waxaan leeyahay cid kastaa ku soo dhowaato Waxaan dhammaanta inaan kasoo wada qaybgalno koobka bisha rabadaan oo ka dhici doono garoonka israel Ee, koobkaasoo socon doona bisha rabadaan haddii ilaahay idmo waxay ka qaybgeli doonaan ee, siddeed iyo toban kooxood oo ka dhisan magaalada boosaaso insha allahu tacaalana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sidaa nabadgelyada noogu bilowday ilahay inuu ku dhammeeyo bisha rabadaan dhammaanta ilahay caafimaad qab inuu ku gaadhsiiyo ka maamul ahaan isboortiga gobolkan farxad gaara noo tahay inaanu caawa ka soo qaybgalno si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo een, ee, ku-xigeenka duqa degmada boosaaso een, bashiir oo nin dhallinyaraa runtii aan ugu mahad celinayno in waqhtiga shan saac lix saac oo nimo uu nagala soo qaybgalo furitaan koobkaas waxay ka turjumaysaa quruxda iyo magaalada iyo nabadgelyada iyo isdhexgalka dhallinyarada magaaladan ka jirta waxaan leeyahay dhallinyarada runtii kula dardaarmaya mar labaad iyo mar saddexaad Een, caqliga saliimka ah wuxuu ku jiraa jirka caafimaadka qaba ee sboortiska koobkaas siduu nabadda idinku bilowday baan ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa inay idinkuna ka qayb qaadataan nabaddiisa iyo nabadgelyadiisa iyo habsami socodkiisa nabaddaana inuu inoo ku soo gabagaboobo waxaa runtii farxad weyn weyn weyn ii ah in runtii uu yahay wakhtigii ugu habboonaa ee koob ka furmi karay wakhti Een, runtii maamulka garoonka sidaa quruxda badan u diyaariyey bilicda iyo leyrkaas Qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay tartanka ayaa bogaadiyey.
oo loogu talagalay bisha barakaysan ee rabadaan oo ka qaybgelayaan siddeed iyo toban kooxood waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii soo qabanqaabisay ugu horrayso shirkadda asal oo deegaanada ku cusub waxaan leenahay bilow cusub iyo bilow fiican bay u tahay Ee, dhallinyarada kala duwan ee ka qaybgelaysa koobkan oo siddeed iyo toban kooxoodna waxaan ugu baaqay insha allah inay si wanaagsan oo ciyaar wanaag ah oo ramadaan lagu yaqaana inay ee, koobka uga qaybgalaan Tartankan oo loogu talagalay in lagu maamuuso bisha barakeysan ee Ramadaan ma aha markii ugu horeysay ee lagu qabto magaalada Boosaaso balse waa markii sii afraad kaasi oo ka qayb qaadanaya horumarinta isdhexgalka dhalinyarada.